اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه في الكتب المؤلفة waxaa inoogu dambeeyey isagoo fuqradii uu ama faracii saddexaad oo uu xaakim inooga soo naqliyey inuu weliba aan soo sheegnayna ama uu inooga soo sheegay arrinku inuu istixsaan yahay wax waajiba inaanu ahayn bal siyaqdan iyo cibaaraadkan aynu ku soo kala marray qiraa'adii cala sheekh iyo samaaci min lafti sheekh ee xadada iyo akhbaro ahaa in bal raawigii ay dee fiican tahay oy wanaagsan tahay isagoo bal haddii uu keligii ka isagu sheekhu xadiidkan uu sheegay oo cid kaleba aanay la joogin uu ahaana damiirka uu ifraadiyu idhaa xaddaanii hadday cidila joogtayna xadaanaa uu yidhaah hadday qiraa'o tahayna bal marka hadduu isagu yahay kii aqriyayay maanta halkaa ma yar eeginay cid kala fadhideen laakiin kii qiraa'ada tawaliye la baashiray uu ahaa inuu idhaaho bal masalan akhbaranii haddii dee ruux kala aqriyaya qaari kaluu maqlay isaguna waa fadhiya dadkii xaadiriinta buu kama mid yahay inuu idhaaho akhbaranaa bal taas baynu soo marnay haddii shaki uu dhaco untalo ma keli baad ahayd mise maad ahayna baltay leeyihiin saasuu la imanaya waa ti matiga inooguma sugnayd waxaa kaloo inoogu horeysay dee bal madaahib ahlilcilmi xadasa iyo akhbara iyo isticmaalkeedoo inay barhkood simayaan oo xadasana iyo akhbarana hadday tahay samaac iyo hadday qiraa'a cala sheekh ay tahayba labadaba la wada isticmaali karo istimaamna waan soo ogaanay qolooyin markii dambena istilaaxu si uu ku sugnaaday ahaayee shaa'ica noqotay cinda ahlilxadiid xadasa iyo akhbaro kala farqiyo ku kala farqiya haddii bal samaaci min lafti sheekhna xadasa la isticmaalayo markay qiraa'a cala sheekh ay tahayna akhbaro la isticmaalayo taa waan soo ogaanay welibaka halkanna iyadoo faracii hore uu ka hadhsanaa kitaabka asalka ana halkii lix farac inooga tahi sideed bay ahayd oo waxba kamuu tegin laakiin wuxuu istiraaciyey meel halka qaybsanayd buu farac keliya ka wada dhigay halkan ikhtisaarkii daraaddeeda waxa uu inoogu sheegayaa bal haddii kitaabkii wixii ku sugnaa xadaanaa ahaa akhbaranaa adigu ma ku bedeli kartaa taas weeye ama sheekha carabkiisii aad ka maqashay akhbara ama akhbaranii ay akhbarana adigu taas kaba maqashay bedelkeed xadasanaa lamiyaad la iman kartaa arrinkaas weeye ta intan yar ee halkii hore kaa harsanayduu inoogu sheegayo xaggaa laakiin asalka farac gaar ahayd wuxuuhi walaa yajuusu ma bannaana ibdaalu xadasanaa xadasanaa oo lagu bedelo oo waxa weeyaan biakhbarana akhbaranaa lagu bedelo taas ma bannaana aw cagsuhu amase cagsigii oo waxa weeyaan xadasana halkii akhbarana ay ka ahayd inuu isagu la yimaado xadasana uu laba yimaadaa taasi ma bannaana aw cagsuhu amase cagsigii taasoo akhbaranaa baa meeshii taalay xadasanaa oo lagu bedelo fi kutubi kama maqashay fa huwa oo bal maalan haddii uu ama xadasa ha noqdo ama akhbara haba noqdee kitaab maaha alifan sheekha carabkiisii baad ka qaaday adiguna marka dambea lagaaba warinaya amaad sii sheegaysaa fawaka isagoo laysku bedela oo xadasa ama akhbara lagu bedela ama cagsi cala alkhilaafi wuxuu ku sugnaaday khilaafkii ahaa ma jiray fi riwaayati bilmacnaa xagga warinta in macna wax lagu wariyo oo dee khilaafkaasaa imanoo ama dee bannaanidii iyo bannaanila-idii halkaa kuba sugnaa ama labadii qowle ku sugnaabaa inoo imanaya laakiin markaa khilaafkani imanaya ee lagaba dhigi karo waa banaayo waa binbaabi riwaayati bilmacnaa buu noqon waxa weeye in kaana hadduu yahay qaa'iluhu kii lafdigan ama xadasah noqoto ama akhbaree ku qowlay ee yidhi ooba sheekhi yujawizu mid bannaynaya uu yahay idlaaqa kilayhimaa labadoodaba idlaaqeeda macnaa isagu sima saan dee ragga qaarkood ku soo aragnay oo odhanayaba adsamaacii lafdiga sheekha ama qiraa'adii cala sheekhba xadasa iyo akhbaro labadaba waa la isticmaali karaa waa isku mid wa ilaa haddaanu simahayn oo isagu xadasana wuxuu gaaro u isticmaalo akhbarana qiraa'adii cala shakhsii markii dambe istilaaxii muxadisiinta ama shaa'ica kuba noqotay fala xataa haddaan idhaahno riwaaya bilmacna way bannaantay halkan dee laba macnoo kala duwan bay leeyihiinoo laba waxoo kala duwan baa loo isticmaalayaay falaa yajuusu ma bannaana ibdaalka caynkaasi ma bannaana bal kollay qaybta hore haddaan eegno mid waa kutubtii la alifay wixii ku sugnaa masalan muslim baabaan soo qaadanay saxiixiisa ee sanadkiisina waa waxa inoo qoran alfaadihii uu isagu isticmaalo sheekhadiisa wax kaga soo noqlinayeyna way taallaaba bukhaarina waa saas oo kale halkii ay xadasanaa taallay wuxuu leeyahay kol hadduu kitaab la alifay yahay dadku wixii ay alifeen dee taqyiirkeeda iyo doorinteeda ma lihin khaasatan haddii aad nusqo kala qoranayso kitaabkii kaba mid oo kale ama say barhkood tacmiimiyaan xataa adigu dee musanaf aad leedahay iyo taaliif aad leedahay ama baxsi aad leedahay cibaaradii aad naqlinayso in dee la bedelo oo la doordooriyo wixii dadka tasniiftooda ah shaksigu ma laha marka waxaad ku gaabsanaysaa uun inagoon eegin miyey halkan ma isku macnaa mise isku macno maaha kol hadduu kitaab mu'alafa yahay oo la alifay si aan dee taqyiir iyo tasaruf kitaabkii shaksigu si u dejisay mu'alafkani si u dejisay dee inta loo dooriyo loogu tasarufo aan ugu sugnaanin cibaaradii unbaa la ilaalinaya la isticmaalaya waana sii dee ibnu salaax isagu imaka halkan uu kuba tegay marka taasi waxay noqonaysaa haddaan siaan idhaahno kutubtii mu'alafka ayd haddaan ognahay in bal masalan dee ninkan mu'alifkiihi labadooda uu simayo sidaa bukhaari oo kaloo nili waxba dee isagu muurahaas farqi isaga qiraa'ay cala sheekh iyo samaac bilafdi sheekh agtiisa way sinaayeenba iyo hadduu kala qaadayo oo akhbarana u khaas yeelaya qiraa'adii cala sheekha xadasana samaaci lafdiga sida nili muslim isaga madhabtiisaba ahayd hadday dee bal masalan antaa ognahayo haddaynaa ninkan xaalkiisa la socon inuu simo uu wax keliya ee labadooda ay iskeliya uu wada isticmaalo oo mid kastaba ka kale meeshiisa uu isticmaalayo iyo inuu nin kala farqiyo yahay aynaan kala garanahayn ninkanu xaalkiisa aynaan kala garanaynba waa isku mid ee taqyiir lama laha ee tasniifka dadka iyo musanafaadkoodii la bedelo markaas si kitaabka ku soo aroortay ayuunbaa taa lagu gaabsanayaa waa sidaa bal matalan ibnu salaax uu yidhi imaam nawowiyina halkan ay kuba raaceen walow bal matalan markaa masalo labaad baa iyaduna timi midii taasi tasniif bay ahayd tani waa lafdigii sheekha kitaab uu qoray ma aha laakiin waad ka dhegaysanaysay casharkii isaguna sheekadiisii sidii uga soo naqliyey mee ugaba wariyey baabu dee seekdii kolba ku habboonayd isticmaalayay sheekhi baaba xadasanaa yidhi markaas adigii marka dambeed isagii kaba sii warinayso akhbaranaa miyaad ku bedeli kartaa tan saatii hore kalamay midhiginoo sheekha carabkiisii una ka baydhine sidiisii un u qaado tan may odhan ama san ibnu salaax oo kale laba xaalay kala qaadeen sheekha xaalkiisa in dib loogu noqdo bal inuu labada lafti agtiisa ay isku mid yihiin oo mid kastaba ka kale meeshiisa la isticmaali karo haddii ay taa tahay hadduu xadasanaa yidhood akhbaranaa tidhaaho arrinku wuxuu noqonaya una lafdigani kan kalunbuu la macnaa wax kaliya loo wada isticmaali karaya mid kastabe min baabi riwaayati bilmacna buu noqono taasna qowlka raajix haddii shuruuddeeda la helo way bannaanayd weeye haddii laakiin uu isagu xadasanaana wax gaaro u isticmaalo akhbaranaana wax ka duwan saadee markii dambana shaa'ica noqotay iyada marka inay akhbaranaana qiraa'ay tilmaamaysaa xadasanaana samac buu tilmaamayaa marka iyadii layskuma bedeli karo laba macnay kala leeyihiin marka suuradaasoo marka xaaladan dambe way kala qaadeen laakiin ta hore waa isku midun ama taswiyo ra'yigiisu ha noqdo ama yaanu noqon ama aynu kala garanba weyne taqyiir tasniif lama laha bal taas bay tay walow dee ay markaas ibnu abi dam iyo xafidnu xajar iyo ay labadaba ay hadalka geliyaan oonay leeyihiin wax farqiga u dhexeeyaa ma jirtee labaduba wuxunbay noqonayaan min baabi riwaayati bilmacnaa ee kol haddii alfaadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayhba ay dee bannaan tahay haddii shuruuddeedii la helo in macna lagu wariyo dee cibaaraad iyo siyaaq dhacayna bal maalan oo culimmadii kaba dhacayna in iyaduna macna laguba wariya labada xaalaba inagoon tasniifka eegin iyo tadiyo mukan inuu musanaf yahay way bannaantahay barkood baa lahoodyada masaladan kuwa bushisan khaasatan qaybteeda hore ibnu salaax bal arrinku taas weeyaanoo waa siyaaqdan aynu soo marray ee ee macaamideedana aan soo ogaanay iyo itlaaqaadkeeda ayay tahay un war tasarufkii adigu aad ku tasarufi lahayd ee midkood adkii kale meeshiisii aad dhigi lahayd ayaa hadday dee kitaabku waxa ay ku sugan yihiin uu yahay iyo hadday arrinku yahay sheekha carabkiisi wax laga maqlay bal taas bay masaladan ama intani kuba xidhan ayay dee kuba tacalluqsantay marka in xadaanana waa lafdiga markaasi maka dee matruugii buu noqonoo de akhbarana waa wixii lafdigii la qaadanaya weeye cagsna waa taasoo kollay dee bedele iyo abdada iyo istabdale iyo waxa weeyaan maakuudka ayay baadigelaysa oo waxaweyaan waxaweyaan waxay matruugkay gelaysaa maakuudka ayay markaa aanay baadugelahayn qaaliban say isticmaalaan we araabicu kii afraad ama faracii afraad ida nasakha hadduu qoro u wax qoranaya asaamicu kii wax maqlayay aw ilmusmicu ama kii maqashiinaya waa sheekhii xalal qiraa'ati qiraa'ada xaaladeeda oo qoralku waa maxay nocii tasaalulkana waatan horo mala waxugu soo yar marnay taase manaa majliskii baa la fadhiyaa qiraa'ada casharkiina uu socdaa waa la aqriyayaa bal maalan markaas ama sheekhu ha noqdo ka isagu aqriyaya oo isagiibaa laftigiisii laga maqlaya amase waxa weeya waa lagu dul aqriyaya dee marka uu sheekhu yahay ka aqriyaya isaga waxyaalo kale kama suurtogelayo oon qiraa'adii ahayn ee marka lagu dul aqriyayaysani imanaysa daalibkuse waxay labadii xaalaba way u iman karaane bal darsigii baa socda ruuxii saamicaya dalaba ruux gaba mida ayaa halkii dee uu ka dhegaysan lahaa casharkanba amase waxaweyaan u hagaagun isaga ugu faaruq noqon lahaa ayaa cashar kale ama jus kale oo wato ayuu qorayaa kalaan markaa uu nasqisanaya taasn amase sheekhii lagu dul aqriyayay dee ayayd casharkan inuu la socdo uu dabdiyo wixii aan isaga ahayn in isaga dee kaba mid ahayn oo halkaas iyo khada ii dhacay uu raawiga ama ninkan qaarigaa kuga celiyo ayaa wuxuu ku mashquul yahay wax kale uu qoranayo uu kuga jeedo taas bal xaaladii waa taa qiraa'adii casharkiina waa socdaa haddaba marka xaalad taatay waa nooc tasaahulna saynu hore u soo maray faqaala ibraahim alxarbiyu imaamka ibraahim alxarbi la yidhaah wuxuu yidhi aniga matiga waxa ii taallaa shaaficiyu warna uma iyo nusqooyinkiisa walow nusqaan arkay sharax ayay kuba sugnayd cibaaradana shaaficiy oo nusqadan daarulxadiid bal maalan ma garan karo nusqooyinkiina kale shaaficiy matigamiya taalla mise ma taallo sharaxay taalla hay aniga nusqo weliba islaha aad bay u dabdisantay baa cibaaradu dhacday laakiin haddii da cibaaradaasi matiga ay dhacdayna kuwa kale sharaxa kuba sugan kolleyna sharax iyo maticaanba waxay la tahay waa cibaaro ama khada madbacdeed noqon ama nimankay nasaakhinta kutubta dee faraha qalbaa xaala isbadel dee maalan soo kala qorqoranayay ziyaado xaggeeda kaba timi taas noqonaysa ibraahim alxarbi in la yidhaha waa shaafici waa wax aad iyo aad u waaqac ugaba fog bal haddaan in yartaa kuba joogsado waayo iyaguna waxaan ognahay kutubta dabaqaadka barhkood ee ku soo arooriya dabaqaadka shaaficiya ibraahim alxarbi horta waa nin imaamo xaafid ahaa faqiih ahaa wasiir luqa iyo adabna kuba ahaa iyada taas oo kale intaasna ay u dheerayd halkaa uu imaam cilmiga kaba yahay inuu imaam zahd iyo camalla ku ahaa waa nin cilmigana imaam ku ahaa camalla guud ahaana imaam ku ahaa iyo qudwo kuba ahaa oo waxa weeyaan ibraahim taas magaciisna waa ka xagga hoosaba inoo taamiyada ibraahim ibn isxaaq ibnu bashiir weeye oo nin reer baqdaad ah nisbatan alxarbiyuna kolley kutubta way ku soo noqnoqotaa laba in ayay nisbadan waxyaalahan adigu nisbadan ku yimaadaa laba jir ay kala yeeshaanoo qolooyin aad iyo aad u badan degaan dhan oo malaha baqdaad galbeedkeeda ahay oo xaafado badan kularsanayo alxarbiya la odhan jiray ayay nisbadoodto culamo aad iyo aad u badan oo dee waxa weeyaan la arka jaanibka aad uga badan inuu yahay oo kutubta ansaabtuna kuwa timaada sida ansaabka abusacood oo kale iyo qayb weyn kaba qaadata imaamkana nisbadiisu taasba weeye waayo asalkiisu khuraasaan iyo haba ahaado nisbadiisu waa taa qolooyin kale oo nisbadan alxarbiyo ay awow ay tahay ama bal waxa weeye nisbo shaksi un ay tahayna way jiraano laakiin aanay badnaanne laakiin culimo waliba raggii dabaqada hore ama dabaqooyinka hore kaba dambeeyey ayay nisbadu iyadna barhkood dhacdaa imaamkan horta xarbiya loo nisbeeyo nisbadu uga badan tahay waa nin qarnigii saddexaad raggiisii ayo laba boqol iyo shan iyo sideetankii buu dhintay sideed sagaal boqol iyo sideed sagaashankiina dhalashadiisa ahayd asxaabtii imaam axmed buu ahaayo oo waxaaba yidha fiqiga isagu kaba qaatay dee waana ninka caalimka ahaa caamilkana sida aan sooba sheegnay laakiin waxaa dhacda kutubtan iyadoo dabaqaadka ayay barhkood soo arooriyaan oo dabaqaadka shaaficiya kusoo arooriyaan ragga soo arooriya waxaa ka mid ah ibnu subki ama taajuddiin dabaqaadka weyn ee shaaficiyada oo kale tarjamuu ku leeyahay isagoo marka horena sheega haddana inuu fiqiga ka qaatay waxa weeyaan imaam axmed laakiin markuu tarjamadiisa dhammaynayo ayuu cibaaro ku khatimaa wa dikruhu bilxaqi lxanaabilati awlaa min dikrihi fi shaaficiya iyadoo xanaabilo la sheego oo dee dabaqaadkooda lagu daro ayaa ka mudan iyadoo shaaficiyada lagu soo daro waa sida ibnu subki laakiin rag ka horeeya cibaaradan ama kuba soo daray oo kale adu calaa kulli xaalin kolley waa imaam shaaficina asxaabtiisii bar waa la kulmayna laakiin naqdii sidaasoo ahdigii guud ee culimmada ay kala qaadan jirtay aan ahayn oo markaa jira ma jiro bal isagu waa nin aan odhan karna xataa nisbada xanaabila waa nin dee raggii mujtahidiinta ahaa ee bal markaas kaba mid ah marka cibaaradan aniga matniga ii dhacday weliba dabco ansilaa dabacaadka kitaabka tawubba weeye dhacday ama sharaxa dhacday kolley siudhise uga dhacday dee ma tasawuraye laakiin tan filaya waxa weeye ama khadamad bacdeed ama ziyaada min annusakh haddii kalena waa shaksi in laguba tiriyo laakiin dee way dhacday kutubtii dabaqaadka taa ibnu subki iyo keyrkiiba iyadoo barhkood ay kuma soo arooriyeen oo raggan mujtahidiintaba ase ibnulmundir iyo ibnuljariir iyo daauud udaahiri iyo shaaficiyada lagu soo daray kuwaas iyo wej bay leeyihin kusoo darkooda waxa la arkaa nashadoodii hore iyo umuurahoodii intaanay xaddin dambe gaadhin amaanay cid mustaqiliinu noqon laakiin isagu wax jaalibka xataa ma aha oo raggaasoo kale kalama midhigi karno waxayla kala cibaarada waa cibaaro aan filayo ama dee si cibaaro noqoto ama khada ama ziyaada min annusaaqa cibaaro meesheeda le ma aha weliba arrinta la yaab kalay kitaabkii asalka kanu ahaa irshaad ee nawowi lahaa cibaarada naasalahaan kumaba sugna ibraahim alxabi unbaaba yaalla waa xalkan dhacay oo waxay la taynaama ina khada un tahay cad haddaba ibraahim alxabi baa wuxuu yidhi wabnu cadiyin ina cadina waaxuu yidhi oo waa imaamkii shayiirkaa ee kitaabkan ducafada ee weyne alkaamil la ydhaaho fi ducafa ninkii lahaa weeye oo waxa weeyaan kaas waa imaamka shayiirka iyo walustaadu ustaadkii abuuda raggana shaaficiyaa dambeeqa rag shaaficiye iyagua walustaadu abuu isxaaq alisfirayimiyu kole dikrigiisa horena waanu soo maray imaamka isagana usuuligaa faqiha isxaaq ibnu ibraahim ibnu maxamed ee isfirayin loo nisbeeyey raggana waa rag wada hore oo ninkan haddaan nidhi xarbi waa qarnigii saddexaad saaxibulkaamilna waa qarnigii afraad saddex boqol iyo shan iyo lixankii bay dhimashadiisu ayd isfirayini baa qarnigii shanaad qayb lahaa walow qarnigii afraad raggiisi afar boqol iyo sideed tobankii waa dhimashadiisu ayd haddaba qolooyinkaasi maxay yidhaaheen laa yasixu samaacu samaaca maa sacaya macnaa kan haddii sheekhii musmic ahaa iyadoo qiraa'adii lagu dul aqriya ee socoto sabal maalan wax kale uu mashquul kuba yaho wax qoranayo oo kale hadduu cidlo sheekaysanayo waa la mid haddii dee saynu hore u soo marray waa noocii tasaahulka uu dee lulaysan yahayba taasna waysatanay laba mid noqonaysaae bal markaa waxa weeye umuuraha samaaci ma asaxay ama kii isagu dee darsiga u yimi inuu sheekha sanad ahaan uga naqliyo hadduu isaguna wax kale ku jeedo wax kala qoranaya casharkoo socda bal taasi waxay leeyihiin samaacaasi ma ansaxay oo ruuxa sidaas samaac ma noqonayo wey wa saxaxahu laakiin samaaca caynkaasa ee noocaa tasaahulku uu kuba sugan yahay waxaa saxiix yeelay alxaafidu muuse bnu haaruun alxamaalu waakaruna maalnawidna waan soo aynay muuse bnu haaruune xaafidka muuse bnu haaruun iyo rag kale oo rag dee a'immadii ahaase abuu xaatim araazi oo kale ayaa isagoo shaqadiisii qaarkood darsigii socdo xaalata samaac ay tahay ayuu wax qorayay waana xifdi iyo itqaan raggii nihaaye kaba gaadhay imaamkii jariirkahaye fadli isagu iyo qiimo iyo cilmiba isna nihaaye ka gaadhay ibnulmubaarak isagana iyadoo lagu dul aqriyayo oo waxyaala isaga ay kaba dhaceen way jiraan waana tan uu dee ibnu haaruun saxiix yeelayo dee bal masalan iyada taas wixiina wax weyn maahay ka dhigayaan waa shay yaroo daariya qaalibanna ay waxa aan baa ka shuqlinayn umuurahoodii ay markaa uba joogeen oo raggaas iyagu ay saxiix yeeleeno barkoodna waa kuwa dhaqmo ku camalfalay kuwana qowlahaan bay noogu saxiix yeeleenoo samac waa saxyaa bay idhaaheen waqaala abu bakrin abu bakr wuxuu hi asidqiyo sidqi loo nisbeeyo waa nisbo uu isagu imaamkani leeyahay magaciisuna waxaa xagga hoose waa ka axmed ibnu isxaaq in la yidhaaho oo ibnu ayub waa nin reer naysaabuur oo fiqi ahaan ay faqiiha oo a'imadii shaaficiye waqtigiisii ka mida qarnigii afraad weliba rubucdee qaybtiisii hore saddex boqol iyo labaiyo afartankii baa dhimashadiisu ahayd adugu raggeedaasba weeye nisbadoo sidqina aabihii baa lahoo iibin jiray sidqi waxyaalaha wax lagu rijeeyo ama dee umuuraha wax lagu sidqiyo ayaa aabihii iibin jiro aabihii baa nisbada leh taasi wuxuu waxaana kutub kala duwan dhacda nisbaynka kitaabkanay dhacda cibanka dahabibay meela dhacda adugu koole kale kuwa kala duwan shuraaxda markaa shuraaxda alfiyaday dhacda halkan sidqi bedelkeeda adubaciyo iyadoo tale waana khabawsan ba sawaabku yahay sidqiga waa taxriifaadkaadiyo goor kutubtada oo way soo noqnoqotaa kutubta taraajimta iyo keyrkeed iyadoo sidqi bedelkeeda dabaci ay taale laakiin waa khaba-un ee waa nisbadu waatan shakhas baa wuxuu yidhi isagu yaquul wuxuu odhanaya ruuxii samaaciisu sidaa ahaa xadartu waan joogay walaa yaquulu ma odhanayo akhbaranaa oo tanna wuxuu leeyahy bal samaacii halaba tiriye ilmaha yar oo kale waa tanili inta aanu tamyiis xaddii gaadhin ama aanu da'daydee tamyiiska ka dhigeen qaaliban inuu xasilashan jirkaa gaadhin samica umay qori jirin xabara ama uxdire iyo waxyaalay qori jireen waa joogay waa la keena marka haddii adinku kala gustaa yahay majliskii waa fadhiya horta laakiin samaaci waa kan ka shuqloome yaanu odhanin akhbaranaa ayaanu odhanin waa joogay ha yidhaaho kale hatay barkood kala cabireen ninkaasoo kale saamic lama odhanaya waxaa la odhanaya jaliisul caalim ninka caalimka la fadhiyey waa la fadhiyey laakiin ninkana waa maqlay lama odhanayo dee arrinkii waa kan kaba shuqloomay sheekha baaletaa ujeedadu marka dambe uu wixii kitaab saas ahay uu saaba umuurahaasi ay soo galeen uu markaa dib isagii looga naqlinayo yaanu odhan akhbarana iyo ha idhaaho xabarta haba idhaaho cinda ladaa weeye weli hadalkima dhammaanin laakiin wuxuu yidhi nawowi marka halkan waana cibaarada ibnu de waa hadalkii dee kitaabku ikhtisaarinayana walow lafdigu in yar isbedelay ikhtisaarkan daraaddeed wa saxiixu qowlka saxiixi atafsiilu oo de waxa weeye oo cibaaradiisa waxa dee taa ka muuqasho badan baa cibaaradii asalku ayd qowlka saxiixi waxa weeye in masaladii la kala qaado tafsiil la geliyo oo ujeedadu yaynaan odhanin asalaxaasa ama ansaxayo siday qolooyinka hore yidhaaheen yaan lana odhanin samaaci waa samaac saxiixa bal tan sidqi haddaan iskaba reebno waa samaac saxiixa yaan odhanoo ujeedadu mancin iyo bannayn yaan la itlaaqayna waa in tafsiil la geliyo ruuxa xaaladiisii dib loogu laabo labadaba saamica iyo musmican fain fahima kolba kan adigu naasikha ee wax qoraya ee wax kale ku jeeda ama saamici ha noqda ama musmic iyo xaalada qiraa'ada taasi ay kaba dhacday hadduu fahmayo almaqru'a waxaan la aqriyayo oo kaa naasikhi ama ha noqdo musmici ama saamici haba noqdee naasikhu uu fahmayo almaqru'a waxaan la aqriyayo oo isagoo umuuraha laba imanayo tan kuba shuqloon ayaa haddana wixii waa la socdaayo wax dhaafayaa ma jirto oo hadduu daalibkii yahay weeye hadduu musmici yahayna khada ii dhacayba waa u ogaanaya waa celin karaya isagoo hadda umuurahan kuba jeeda saxa uu ansaxayaa samaaci markaa waila haddii laakiin dee hadalkan haddii laba yidhaah ku celi uu u baahanayo ama laba weydiiyo inuu dib loogu soo celiyo oo arrintii wax dhaafaya taa ay jiraan aanu fahmayn wixii maqruu ahaa labada shaksiba labadoo saamic ama musmac lam yasixa samaacaasi ma ansaxayo bal kaas bay tafsiirkaasay geliyeen kollay amsilo kala duwanna way laba yimaadaan oo qisa xagga hoose nooguba sugan saaxibu taariikhi baqdaadiyo ay soo naqliyeen aaduu balaaqahana ku soo naqliyeen shakal isagoo daraqudni oo dee xaafid aad iyo aad u xifdi badan ahaa weliba waqtigii shabiibadiisii waye dhalinyaro dalabkiisii nin kaleo muxadis oo ismaaciil usafar loo odhanaya majliskiisii la joogo ayaa sheekhu yeedhin baaba socotay uu yeedhinayo dadku waxbay qoranayeen majlis ibnaada joogay isagana iyadoo dadkii tahay jus kaloo uu watay ayuu noqlinayay oo uu qoranayay markii dambe deeta dadkii xaadiriinta barhkood ku yidhaaheen samaacaagu maba ansaxaya adigoo dee wax kala qoranaya yeedhintiina way socotaa ninkiibuu ku yidhi fahamkaygan aan ibnaha fahmaya waa ka duwanya fahamkaaga daraaqadiiba hadalkii wato wuxuu yidhi ma xifsisan tahay inta xadiisee ilaa imika waqtigeeda aan joogno sheekhu yeedhiyey iminka wuxu uhi maya waama qoranaya hadduu doono markaasuu yihi haddaba sideed iyo toban xadiis buu yeedhiyey axaadiistii baa la tiriyo sidii bay noqotay welibana markaasi oo xadiiska koowaad sheekh hebel buu ka soo naqliyey kalmatnigiisna canfulaan sanadkii buu dhameeyey matniguna waa ka ka labaad sheekh hebel baa sanadka waa sheekha sheekhiis markaasi sanadkii dhameeyo matnigiisa waa kaa ilaa uu sidii oo dhan asaniid iyo mutuuntiiba uuba sheegay oo dadka ay yaabeen oo kale bal marka waa arrin dee khaariqa oo dee waa naadira dee waana culimadii dambe soo ibnu kathiir mukhtasarkiisa bal uu ku soo naqliyo uu ku leeyey kitaabkan kitaabkan ba ikhtisaarinayay sheekhisii mizi oo inantiisana babuu kaba soo naqliya iyadoo ama uu luloonayo ama waxyaalo kale ay dhacayaanba khaba haddana dhaee qaariga ka dhaca ayuu celinayo kale xafid xajarna taasoo kale waa la arkay isagoo fatwa lasoo weydiiyey qoranayo majliskii samaacuna socdo haddana qaladkii dhacay wxwa xifdisayin joojinayo oo kale bal markaa ragga fahamkoodu caynkaa yahay ee wixii maqruuca fahmaya ama sheekh ha noqdo ama ka kale dimalaasna wax iswaasacaya laakiin kii kaloo sida loo badanya aan ahayn dee waxa loo badanyayba ah iyada samaaxiisii dee waa in markaa ay wax dhaafayaan ee isagii bal maalan qaladkiina aanu ogaanayne uu soconayo markaa musmici kii kale waxyaala ay dhaafayaan iyada markaa samaac inaanu ansixino bal tafsiirka in la geliyo taas bay adigu masaladan u kaba dhigeen ama ay raajax yeelayaan wey wayajri hada alkhilaafu khilaafkan aan soo maray ee ah samaac ma ansaxaya mise ma ansaxayada ee aynu aqwaashii ku jirtayna soo aragniyo tafsiilkaas waxa iyadna khilaafkaasi uu ku dareerayaa oo uu isagana dee jira oo u dhacayaaba fiima idaa taxadata hadduu sheekaysto asheekhu sheekhe cid kale ayuu laba hadlayaa aw isaamicu amase saamici dee waana umuuro aynu solo soo sheegnay xataa majaalis asimaac marka samaac marka dabaqaadka la qorayo ciddii taasi ay ka dhacaysay khaasatan dalabada iyaa la ishaari jiray ama laba cadeyn jiray haddaba haddii iyadoo majliskii xaaladii qiraa'ada lagu jiro sheekhi musmic ahaa baaba cid kale ayuu laba hadlayaa ama saamicii baaba iyadoo qiraa'adii ay socoto dee ruux kale ayuu laba sheekaysanaya isna majliskii jooga ama afrada amase uu degdego oo uu ku xadgudba alqaari u kii isagu xaqriyayay fil israaci xagga degdega oo ujeedadu ninkii qaariga ahaa ee aqriyayay baa qiraa'o sariica ayuu kitaabkii ama axaadiisii kuba aqriyay taasna qiraa'adaa sariicadii waxay keenaysaa dhaksaale in kelimaadka qaarkood dadkiina fadhiyey aanay dee hagaagba u maqlin oy kaba qarsoonto oo israacan daraaddeed aw haynama amase wuxuu hoos u dhigay alqaariu qaarigii sawdkiisiibuu hoos u dhigay macna akfa sawta waa kaaba cabiray oo haynama siduu saaxibu saxaaxa ma jawhari yidhaaho waxaa laba idhaah macnaha sawt lkhafi ayay hagnama idhaah sawdka ama dee hooseeye qarsoon haddaba kii qaariga ahaa iyadoo la wada fadhiyo ayuu qiraa'adii halku dee la jaari laa jaari dadka uu maqashiiyo ayuu awqaada qaarkeed hoos intuu u dhigay ayaa kelimaadka qaarkood dadkii aanay maqlinba oo dhegtoodii aanay kuba dhicin ama sancigoodii awaamarse bacuda waa fogaade waa saamici oo wuxuu ka fogaaday min alqaari ruuxii aqriyayey ayuu ka burugsayay inta majlisku weynaaday saamici dee mukabiraadkanaan haysanana may haysanba oo intuu kaba dheeraaday baxaysa meeloo laa yafhamu aanu fahmahaynba waxa la aqriyayo oo ruuxii saamica ahaa ayaa kii qaariga ahaa ka durkay oo uu majlis ahaan buu uga fog yahay saa daraaddeed hadalkiisuba hagaaguma soo gaarayo ma wada maqlayo bal umuurahaas oo kale masaladan imakaan ahayn unbay la xukum noqonayaan oo dee qolooyinkaa taa hore yidhi samaac kuma ansaxaya halkana samaaci ma ansaxaya oo dhan bal maalan kuwii iyagu dee bal maalan tasiixiye waxyaalaha yaryar ama taa horebana halkana nooc wahni baa kuba sugan ama ruuxii waxaan isagii aanu maqlin oo haddana wuxuu u baahan yahay sheekh inuu kasoo noqli ilaha sheekh hebel ayaan dee saa kaba maqlay ama dee lagu bedul aqraya ama akhbarana fulantiiba u baahanaya arrinkiina khalalkanaa jira iyo inaanu waxyaalaha qaar kood maqlin bal markaa barkoodii tasxiixisa horena halkan way tasxiixinayaan oo bal maalan masaladii hore ayay umuurahan la xukum noqonayaan wuxuu wa daahiru laakiin qowl annahu yucfaa in la cafiyayo can naxwi lkalimatayni laba kelima iyo wixii dee shabahayay sida kelima iyo ama laba kelima iyo kelima iyo ruuxa ka qarsoonaatay ee aanu maqlin taas in layska cafiyayo oo ujeedadu haddii intii kale kitaabkii iyo wixii la aqriyaya waa maqlaya kelima ayaa dhaaftay ama laba kelima iyobaa dhaaftay adugu waa qadar yasiir oo dhici kartana guud ahaan mafhuuma ayaa waxa aanu maqlinin yahay wuxuu leeyahay waxaa daahir ah in dee taas la iska cadfayo ujeeddadu in de wixii badnaa ayaa intan yar ee kooban la haleeshiinayaa taasaa la haleeshiinayaa taasoo la xukum noqon oo bal markaa way iska taasi waa la iska cafiyo lama odhanayo samaaci ma ansixin xataa haddaan suurada hore qaadano samaac ma ansaxaya ee samaaci waa iskagaba ansaxaya cibaaradii kitaabka kitaabkan wasalka irshaad oo kale halkan naxwi lkalimateyn bedelkeeda waa can ilqadri lyasiiri kalkelimati walkalimatayn saasa cibaaradiisu ayd asalkii waa qadarka yar ee kooban sida kelimo iyo laba kelimo iyo ruuxa dhaafay ee ku dhaafay ama israac la dedejinayay qiraa'adii oo kale ama sawdkaa hoos loo dhigay ama fogi kelimaadka qaar eeniy hagaag u soo gaarayn oo kale bal umuuraha caynkaasa laba kelimo iyo wax ka yaroo dhaafay dhib ma lahae intii badnaydee kaleba waa maqlay waa qadar yasiira markaa samaci si guud buu taa ugu ansixi taas baa daahirayn wayustaxabu laakiin waxaa loo suneeyey lisheekhi sheekhi xaaladan an yujiiza inuu banneeyo assaamiciina dadkii saamiciinta ahaa ee maqlayay ee dee isagii u joogayba inay isaga wax ka wariyaan riwaayata dalika alkitaabi kitaabka caynkaasa ama juskaa sheekha ay kaba maqleen samaaci waaba jiraaye haddana inuu samaaci ijaaso u raaciyo wain kataba waxa weeyaanuun oo tani ay tahay culimadii adigu raggaa qarniyadii lixaadiya markii la soo gaadhay baa nin xaafid ah arrinkan culimmada uu bilaabo deetay intii dambana kagaba daydeen oo kollay faa'iido weyna ay ugu xasushay dadkii wax ay dhaafayeen wuxuu leeyahay waxaa roon imaka halkan oo mustaxab ah waxyaalahani waa wax iska badan oo dhacaya ruuxii inaanu wixii bal maalan dee la aqriyayay wax ka midii ay ka qarsoonaadeenba waa dhacaya oo waana tan dee khilaafkaasna aynu soo arrinay barkood le umuuraha samaaceedu ma ansaxayo haddaba si umuuraha iyo waxyaalaha fii xaali samaac dhacaya ee khalal ah ee jawaanibta aynu soo marray kaba imanaya loo kabo waxaa roon kitaabkii waa la wada maqlo samaac buu ahaaba maanta ama dee qiraa'ada sheekh adigu samaac baabkiunba qiraa'ada sheekh lagu dul aqriyaya ama aqrinta uu aqriyayay laakiin umuuraha saa dhici karo khalal baa iman kara haddaba khalalkaa si loo kabo iyadoo samaacii guud uu jiro kitaabkii ahaa inuu sheekhu bal matala raaciyo ijaazana oo kitaabkaas iyadoo samaac asalkiisu ahaa haddana uu raaciyo ijaaza ijaazadna markaa faa'iidadeedu waxay noqonaysaa meelihii aan samaaca caadigii aanu dhicin meelihii khalalkaasi ku yimi asbaabaha kala duwanna khalalku waa ku iman karaaye ayay buuxinaysaayo kabaysaayo markaa qadarkii kale badnaada waa la maqlay kitaabkiina guud ahaan waa kitaab masmuuca la odhanaya laakiin khalalkaa imanaya jawaanibtaa kaba imanaya si loo kabo inuu ijaaza raaciyo taas baa adugu fiican buuri wain kataba hadduu qoro waa sheekhi liaxadi midkood oo maalan sheekhi samaaci buu shaksi u qoraya ijaazadana inuu ku kabuu doonaya oo taasaa buu doonaya muxuu qoraya kataba wuxuu qori samicahu mini macnaa kitaabkan ama juskan hebel baa iga maqlay waajaztu lahu riwaayatahu inuu iga wariyana waan u ijaazeeyey wixii waa samaac ijaazadna nooc dee kuwan ka hooseeya weeye way noo dambaysaa marka furuucdan ka baxnaaban arki doonaaye laakiin waa waxyaalaha nuqsaanta ee xaggii khalal kuba imanaya samaaci ee khalale jawaanibta aynu soo marray kaba imanaya ayay ijaazadani kabaysaa oo bal markaa taas buu isagu yeeli buu yidhi oo wain kataba liaxadihim hadduu midkood uu qoro ijaazo malfuuda waxaana adugu bal samaacii gacantaba ugu qorayo wuxuu kataba wuxuu qorayaa sheekhi samicahu mini macnaa juskan ama kitaabkan hebel waa iga maqlay waajaztu lahu riwaayatahu riwaayadiisana waan u ijaaseeyey kadaa saasay facala bacduhum culimadii bacdigood saasay sameeyeen oo nin adigu markaas nisbadiisu aladmaaditay magaciisuna xaggoose inooguba sugan yahay ayaa ninkii ugu horreeya waxay idhaheen adigu bal wax yaroo ka horreeya waa dhici kartaa in la helo oo bal maalan kutubta dalaqa taraajimka oo kale iyo laakiin waa qaaliban ninkay arrinkani kaba faafeen oo adigu bal saasaa adigu mudan oo dee markii dambana dadkii ka dambeeyey way kagaba daydeen oo dee ibnu salaax iyo khuduudiisii la arkay iyo rag kale waa wax dee hadalkan oo kale ay laba socdeen oo ijaazadana waxaa looga jeedaa un khalalkaa iman kale samaacii ku iman kale sidii loo kabo ayuunbaaba looga jeeda kada facalahu bacduhum bal hadalladiisa sharx noo badna wayna eegan doontaan walow caduma hadduu weynaado majlisulmumliiki isagu wax yeedhinayay majliskiisu weynaado oo faballaqa uu gaadhsiiyo oo canhu can ilmumli waa dadkii uu kaba gaadhsiinaya almustamli kande isagii muballiqa ah ee mustamliga ay kaba cabiraan ee isagii laman dakarta awmaa dakarta lehe dadkana markaas imlihiisa ama sawdkiisaas barhkooda wixii fog ku maqashiinaya fadahaba waxay ku tegeen jamaacatun jamaaca min almutaqadimiina raggii hore kaba midaya wagayrihim kayrkoodba ilaa annahu yajuusu inuu u bannaanyay liman samica kii maqlaya almustamliya ruuxan mustamliga u sawdkiisa maqlaya sheekha dhawaaqiisa aan maqlahayn an yarwiya dalika inuu wixii uu maqlay ee uu mustamliga kaba maqlay kaba wariyo can ilmumli kii yeedhinayay waa sheekhii wasawaabu qowlka sawaabkeen aladii qowlkaasoo mase qaalahu lmuxaqiquuna dadkii muxaqiqiinta ay halkan kuba qowleen annahu laa yajuusu dalika taasi inaanay u bannaanayn wey bal waxaa jirtay wakhtiyada hore dee culimmadii xufaada ay majaalis bay qabanayeen majaalis alimlaa laguma magacaabayay oo berihii dambena dee waxay yaraata yaraataba markii dambe inqiraaday hoo joogsatay oo ibnu salax dabadi way go'dayb oo ciraaqibaa kol bilaabo haddana waxa la arka sakhawiya suyuudiya oo xoogaa iyaguna majaalista yeedhiyey dabadood inaana haaliban saas dee majaalistaa tirsanee macruufka ahayd inaan lalaba iman walow dee kutubtaa talaajinta aan yar arki doon lagu arko kolkonin dee darsi keliya iyo waxyaalahaas oo ama bal maalan ay kaba cabiran dee shakligoodii walaba yimaadeen laakiin taasi kollay suyuud iyo saxaawi dabadii wax inqiraada ama go-ay bay noqotay marka arrinku waxa weeyaan ninkan sheekha ee axaadiista intuu xifdisay ama kitaabkiisiiba kaba aqraya dadkuna ay qoranayaan balya qaarkooda waxaa dhici karta dad koobanba inayiin oo aqalkiisii ama meel kaliya waxyaalahaas ay fadhiisanayeen ama masaajidii kolbay dadku badnaanayaan oo aad iyo aad iyo ama kumayaal gaadhayaan oo masaajidii jirtayna aanay qaada inay badnaanada iyo uba baxayeen ay fadhiisanayeen oo kale balkaas baa jirtay haddaba majliskan hadduu kooban yahay oo sheekhuna ka yeedhinayay waatii aynu soo marrayna xataa samaaca inay suurada ugu sarraysatay taa iblaha oo yeedhinteed labadii dhinacba isticdaad taama ayaa jira dhima laho codkiisiibaaba sheekhii wada gaadhayo isagunbaaba laga maqlaya haddii kelimaadka qaar ay kaba qarsooneenne masaladii ayaynu ka soo baxnay noqon majliskiibaa ballaadhay ma jirto nicmadan ilaahay noogu nicmeeyey markee mukabiraadku sawdee ruuxu kumayaal codkiisii ay wada gaadhayaan ama dad aad uga durugsan ee sheekhii sawdkiisii in xadaysanunbuu gaadhi karaa markaa waxay samaysanayeen shaksi muballiq oo kaa ay mustamli odhanayeen oo kollay dee markay aadaabtay ama sifada riwaayada kaba hadlayaan iyo ninkaasiya waxyaalaha looga baahan yahay umuurahaasna ay taabtaan oo kutubta musalo halkaa dambe meel dambe ay kagaba hadlaan ama sifada riwaayada xadiiskay markay halkaa kaba hadlayaan ninkaa mustamliga ah ee bal maalan sheekhu waxaan uu aqriyaya ama uu ku dhawaaqayo ee isagaana horta marka horeba hadalka bilaabayo dee man dakartaba maa dakartaya tudoonahabal hadduu isaad ujeediya hadduu matniye markuu sheekhu yidhaaho isaguna ku dhawaaqayay dadkii fogaabaa hadalkiisii kuwa maqlayay daalibanna marka majlisku saawan yahay meel sare isagii joojinayeen oo meel sare ayuu dadkiina uuga muuqdo oo kana yar durugso halkii sheekha si uu dadka durugsan u gaadhsiin kara ayay samaynayeen ragga qaarkood baa markay tiradu badnaato toddobaya ay gaadhayeen mustamliintu ay gaadhayeen oo dee waxa weeyaan kollay waa majliskay kuba xidhnayd si ay dee midkoodba ka kale u gaadhsiiyo haddaba masaladu waa taasoo maalan shaksigii waa fadhiyaa sheekhii meel ka durugsan buu fadhiyaa sheekhii isagaa hadlaya oo arrinku waa samaac waaba yeedhin laakiin codkiisii dadkii kale ruuxan maba gaadhin se mumliga mustamdigan isagu muballiqa ah ayaa sheekhu wuxuu ku dhawaaqay dib ugu celinaya ayaa ninkani uu maqlay ninkaas xaaladiisu maxay noqon dee xadiiskii ficlan sheekhi kamuu maqlin laakiin waa xadiiskiisii isaguba dee lagu dul aqriyayay oo isagii lagaba naqanayo laakiin ruuxan mustamliga ayuu isagu kaba maqlay marka uu leeyahay dambe kitaabkii ama axaadiista laga warinaya isaga muxuu odhanayaa ma intuu iska daaya mustamligii inuu bal ama wada gaadhsiiyey ama qayb ka mida isaga xaggiisa un uu kaba maqlay ayuunbuu odhan xadasanaa fulaan sheekhi waa suuradan marka wuxuu leeyahay culimada qaar baa waxay ku tegeen raggii hore ah oo dee dadka markay ku bateen saa ibnu cuyeen oo kale hadalku inooga soo noqonayo ninkii mustamligiisa intu ku yidhi dadku way badan yihin oo ma maqlayaan codkaaga adigu maqashii oo kale iyo qolooyin kale ayaa waxay ku tegeen ee kolley majliskii baa la joogaa arrin kalo muhimna way jirtaayo ninkan mustamrigi wuxuu xaggiisa kala imanaya maaye sheekh hadalku ka maqla ayuunbuu gudbinayaa de waxaana kollay daahira haddaanay majlisku aad uu sii weynaan sheekhu hadalkan dambe uu ku celiyey waa og yahay oo dee hadduu yidhay waxaa wixii uu ka sheegayaba ahayd isaguna waa joojinaya ama dadkii kale xaadiriinta labada isu maqlaya odhanay wasaamu odhanbu odhanaya marka waa hadalkiisii qiraacadii sheekha lagu dul aqriyayaba kol haddii aan nidhi iyadoo nin kale ku dul aqriyo sheekhu aamusan yaad adigu akhbarana fulan odhanaysa meeshin aad fadhida codkiisna maad maqal arrinku wuxuu noqonaya un qiraaco sheekhi uu ku dul aqriyay ninkana wixii waa isba waa maqlay dadkii kalena uu gaadhsiiyey oo kale waayo hadalkiisii buu dib ugu celinaya waa qiraaco baabay isu rogaysaa yaa cabdi marka samaacadka waa saxaya isagoon mustamligii lama sheegin ayuu akhbarana fulan maxdasana fulan odhanaya bal taasi waa mid laakiin muxuu ka dhigay halkan ibnu salax oo taasi tasaawul buu kuba tiriyey ciddii samaysay waxaanay bal maalan sawaabka kaba dhigeen arrinku inaanu dee wixii mustamliga uu ka maqlay sheekhii inuu u tiiriyo aanu lahayn oo kale kole ragga sidaa diidi jiray zaa'id ibnu qudaamo oo nin mutaqadima iyo abu nucaym fadl ibnu dukayn iyo ayaa raggaa kaba mid ahaa bal markaa waxa weeye walow dee camalku koley jaanibka hore uuga badan yahay waxay leeyihiin dee sidaaba maalan ixtiyaadku uu kuba sugan yahe toosan waa inuu arrintii iyo xaqiiqadii caddeeyo ee sheekhii uun inuu toos uga naqliyo taas ma laha oo waatanuu leeyahay sawaabkii muxaqiqiintu ay yidhaaheen waa inaan intaasi bannaanayn laakiin taasi maxay noqonaysaa waa isagoo sida bukhaari meelay dhacdaa ibnu khusayme way dhacdaa iyagoo xadiis sheekhoodii kaba warinaya inay qadra int kala soo geliyaanoo sabbatanii fiihi fulaan ama dee bacd alxaadiriin oo waxa intan ii aan dawaan ka shakiyay ama hagaagumaan maqlina ii sugay fulaan oo kale ama dadkii xaadiriinta bal saxiixayn bay kuma sugantahay xadiiskii ahaa yakunu isna cashara amiiran rasuulku inuu labiyo toban amiir baa ahaanaya ninkii xadiiska warinaya jaabir ibnu samura intaasoo rasuulka ilaahay kaba maqlay hadal iyo waxbaa soo galay rasuulkii ilaahay kelima ayuu raaciyey isagii aanu maqlin markaasuu aabbihii weydiiyo markaasuu aabbihii ku yidhi rasuulku wuxuu yihi kulluhum min quraysh haddaba arrinkii ismuu raacine wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa maqloo liyakuna isna cashara amiiran faqaala كلمة لم أسمعها فسألت أبي فقال كلهم من قريش أبيه oo dee kelimadii dambe u sheegay oo u kordhiyey ayuu cadeeyey ee muu odhanun rasuulka ilahi wali walow saxiixa muslim riwaayaadkiisa mid ka mid a xadiiska isagoo labada qadar kala soconayn uu dhacay laakiin dee riwaayad sanadka bukhaari oo kale la mida oo uu kala socayaa jirta bal markaa taas oo kale in la cadeeyo la yidhaaho kelimadaas ama inta muslimnigan ka maqlay oo dee sheekh hadalkiisii waad maqli waayey oo kale waatay dooranayaan ama saasay dee imaka jaabir kaba dhacday oo kale ibnu samura kaba dhacday oo kale ayay qolada dooranayaan laakiin marka la eego camalku kolley kaasu uma badnaa waxaa ka hore waxaanay kaba dhigeen inuu la mid noqonayo fii xukmi man yaqra'u cala sheekh nin sheekhay ku dul aqriyaya oo kale ee ruux kaleba hadduu ku dul aqriyaya taasba ruuxu sidaasuu kuba warin jiro sheekhaybuu ka warin jiray qaariga kama warinayn sheekhan lagu dul aqriyayu kama warinaya qiraa'a cala sheekh basaynu kuma soo marray markaa arinku waxa weyaan ninkan mustambiga wixii sheekhu yidhi kol hadduu ku celinayo sheekhinan ku dul aqriyaya markaa haba ansaxdo ayaabay leeyihin camalku taas uma badnaaye bal dee qolooyin waxay kaba dhigeen tasaawul xaqiiqadii ha caddeeyo xaaladii ha caddeeyo wixii cid kale uu kaba maqlay waa sidadeed ha sheegay intaas hooy waqaala axmedu axmed baa wuxuu yidhi fi lxafi fii shani alxafi ama waa xaraf shanigo ama dee xarafka yudqimhu sheekhu sheekhu idraamayo oo falaa yufhamu aan la fahmayn oo sheekhii aan lagama fahmayn wa huwa xarafkaasna macruufun kula yaqaana uu yahay arjuu waxaan rajaynayaa allah tadiiqa inaanay ciiidyaminoo riwaayatu warintiisa canhu sheekha uu kaa kaba wariyo xarafkii dee kaba qarsoonaa taas buri wa qaala waxaanu yidhi axmed filkelimati kelimo kelimadaasoo tustafhamu laga fahmdee fahamsiin dalbayo min almustamli mustamligan imakaa kaba soo baxno oo kale in kaanat hadday tahay mujtamacan calayha midda macnaa lagu ijmaacsayo ujeedooda mid la garanayo inay saaqi uun la wada og yahay oo wax khilaaf iyo isbedel aanu kuba imanayn caleyh falaa ba'sa ba'si kuma sugnaa warin uu sheekhii kaba wariyo markana kolley waa masaa'il tii horun bay daba socotaay masalan sheekhi ayaaba aqriyaya xuruftii qaarkood ayaaba israacin uu israaciye ama uu isku idqaamay waana xarafkani ruuxii hagaag aanu dhagkiisii ugu dhicin oonu maqlin barkood baa markaa ay dee israaca badan oo kale taasi ay kuba imanaysay barkood baa dee xurufta qaarkood marka ay kulmaan laga yaabaa dee ama dee nudqi dee iyaga ama kuwa sugan dhawaaqooda kuwa sugan ayaana xuruufta qaarkood uma muuqanahayn marka wuxuu leeyahay haddii imika xarafka caynkaasa waxa weya sheekhii aan nabahaan loogama fahmin xarafkii mid macruufa uu iska yahay oo laba garanayo dhib ma laha ee sheekhii ha ka wariyo isagoo xarafkii cadaynaya taas baa imaam axmed yidhi waayo wuxuu ah macruuf arrintan idqaam ya ma idraaj oo kale kawa timaama idqaam xaraf xarf lagu idqaama xarafkiina uu macruufi waa maxal aan maxalkii idqaam kaba ahayd dee isagii taas ay kaba dhacday xarafkiina uu macruuf yahay wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa inaan riwaayada halkan cidhiidhiyo midoo la odhan meye xaalada caddee xaqiiqada caddeeyo si aad kaga warina siisii oo kale horta wixii aad maqashay sheeg bal taas wey waxaa kaloo uu raaciyey waa imaam axmedun kelimo ayaa ruuxii kaba qarsoon waasa dee kelimadaa iminka jaabir oo kalea kuba soo maray kelimadii baa ruuxii mustamliga ahaa dee dadkuna waa dad maqlaya aan dhawaaqa sheekhe laakiin kelimadan baa qarsoonaatay kii mustamliga ahaa baa la weydiiyey kelimadii oo kelimadii buu sheegay wuxuu leeyahy kelimadan haddii marka la eega iyadoo tii uu xarafkaaba xaraf macruufa kaba cabire haddaan la garanay meeshuu kaba saaraya haddii ay tahay mid dee kelimadun maxalkeediiba ay tahay oo wax lagu ijmaacsan yahay ay tahay kelimadan inaysan kuba timaado iyaduna in sheekhii toos looga wariyo oon arrinkan iyo tasbiitkan xagga ruuxa ama istisbaatkan meesha dhacay aan laba sheegin dhib ma laha imaam axmed waasuu yidhi walo intaa qowl kale tashadud laba yimi oo qowlkoodu ka duwanyana waa kuwan markaaba sidaasuu imaam axmed yidhi وعن خلف بن سالم خلف بن سالم وحا لغبس ونقليي منع ذلك حرفك إيو وحي كل دي وحا المقشين لو قابصدو انت ينكو قابصو حرف إيا كلمية وحي رهاس كاقر صنادو عدك لكو سبتع ما ذلك ماشي بو مفهوم كما يولا وقرنا يا إنان لشيقين ايه عدو آن شيقين لغبصو نقليي انت لغا مقليي ومكو لغو قابصدو من انت خلف بن سالم كنوان نحافظها oo kale waa dabaqadii imaam axmed weeye waa dabaqadii imaam axmed bal waaba ka hor dhintay nin xaafida mutqin oo waxa la odhanaya bal markaa khalaf ibnu salim almukharimi kale laba nis baa jirta almakhram iyo almukharimi oo kutubta taraajimtu ay dhigaan laakiin mukharim waa xaafid baqdaad ahayd oo nisbadu badan tahayba taas kuwa kalena waa makhramatu nawfal iyo qolooyin kaloo la midka ah magacooda makhramaha nisba dadka loo nisbeeyey ayay noqonayaan isagu waa mukharimi waana nin xaafido mutqin ahaa ayaa waxa weeye isagu arrinta waa ka soo naqlinaya xagga hoose iyadu majliskii ibnu cuyeyne joogo ayaa dadkuna way badnaayeen zaxmad baa jirtay xadiid uu camr ibnu dinaar ibnu cuyeyne ka warinayana meesha waa sheego waa kii la sheegayayba imaamkii ibnu cuyeyne oo xadaanaa camr ibnu dinaar yidhi ayaa isaga waxa soo gaadhow maqlay waa xadiiyo daalkiiyo sacdii muu maqale naadii dabow intii kale way ka qarsoonaydoo muu maqlin berigii dambe u isagu warinayo ayuu naag keliya odhanaya hadda naagu maatan hadhow la arkaynan aragno haddii aan gaari karno ama kutubtan asaaniidda inoogu sugane halkii xadaanaa bedelkeedoo xadahanaana lagu dhawaaqaya ikhtisaar ahaanaa loo dhiganaya asaaniidda inoogu sugan ma aha ee isagoo damiirkaa keliya kuma dhawaaqaya marka la yidhaaho xadaanaa dhana waa diidayo wuxuu odhanaya anugu intaasumaan maqlay intii kale hadda wax mafhuuma waa ka waktigii maqlaybo taas oo kale waxa weeye bal markaa wakhalafu bnu salimin qad qaala marka waxa weeyaan isagu bal maalan wuxuu mid alfiyad ciraaqi baaba edo khalaf ibnu salim inuu wakhalaf ibnu salimin qad qaala na taasoo na unbuu kuba gaabsaday isagu taasoo idfaatahu xadaa min xadaana waxa dhaafay xadasa intaas oo dee xadaana kaba mid ahayd ayuu mana unku kaaleeday muu odhan dee sheekhigii wuxuu yidhi xadaanaa intaasuu ku gaabsan jiray waana marrintan uu sheegayo isagu wuxuu lahaa wixii aad maqashay oo kuba gaabsan laftigana laftiis kaba macruufo idfaatahu xadaa min xadaana min qowli sufyaan oo sufyaan iktafa sheekhiis isagu waa kaba dunaa hata isagu waxyaale waa ku kaaftoomi jiray waa kan mustamrigii lahaa adigu dadka maqashay intaasuna igama wariyeen laakiin isagu taasuu laba yimi waana mancintan uu inoo sheegayo bal marka waxa weeyaan kolley umuuraha caynkaas ee basiidka ah ee ruuxa umuura ay dhaafin karaan iyo tasaawil xaggiisa ka dhacayna aanay ahayn waa umuurada inagu imika umuurahan baba isticmaaleen iska yar musaamaxa unde الخامس فرع شمال يصح وانصحيا السماع مقلك من وراء حجاب مما شخص وحلقا مقله هو يصو وراء حجاب من قوى حجاب قداشئة idaa curifa haddii la ogaado sawtuhu oo la gartaan ujeedaa maya sawtuhu dhawaaqiisana codkiisa la garanayo in xadaa bilafdihi hadduu isagu yahay ka waxaaqinaya lafdigiisii isagu dee xadaa dee markaa dhawaaq ahaan iyo lafdi ahaan dadka xadiidka uguma sheegaya aw xuburuhu amase la ogaaday joogitaankiisa bimasmacin waa meel wax laga maqlo oo dee minhu isaga xaggi ninkan qaariga ah dee adigu in makaan lagaba maqlayo wax in quri'a caleyh haddii laguma dul aqrayo uu joogo wayakfi waxaana ku filan fi lmacrifati garashada sawdka ama xuduurka khabaru hiqati min lagu kalsoon yahay arrinkana waa maxay da kolley waa arrin qariib ahoo shucbo ka dhaca masalada inay halkan laba yimaadaan keenaye waa kan oo dee qaaliban haddii aanay dumarba ahayn waaba dadku way sor yimaadaane haddii bal maalan majlis samacda socdo kitaab baaba cid lagu dul aqriyaya ama ruux baa aqriyaya ruuxii aqriyayay baa jidaar gadaashiibuu jeegaa ama dahba iyo xijaabun adugu waxa dadka wejigiisii inay arkaan ka qarinaya ayaa meeshii ka sokeeya oo kale xaaladaas oo kale uu leeyahay inay ruuxan waxay noo aqriyayeen kaba dhagaysay noo siqanimadii iyo cadaaladii inaan ogaanaa meeshii waataynu soo maray ee kol haddii codkiisii la garanayo sheekh fulaan ama fulaan inuu yahay la garanayo dadku yaanay wada garanayn bee ruux garanaya meeshii uu jiro lagu kalsoon yahay taasoo idi waa hebel ina yidhi waa lagu kaaftoomayaa shardi maaha ruuxa in la arkaa shardi maaha wejigiisa oo kale taas waa mid haddii arrinku uu ahaa isagaa lagu dul aqriyayay waa lagu dul aqriyayaa oo isagu markaa dee ruuxa lagu dul aqriya waa inuu fadhiyo uune masalan qiraacadiisa dhawaqiisa lama maqlahayn taasna maxaa shardigu noqonaya uun ruuxan qaariga ah meel uu ka maqli karo oo si uu u celiyo khada'iis iyo waxyaalaha inuu fadhi joogo in la ogyahay dee nin kama fog oo ka durugsano ruuxa qaariga ah maqlan wax kasoo qaad ma noqonayse waa meel uu ka maqli kara qiraacada qaariga inuu fadhiyo in la ogyahay inagna inooga muuqdo marka haddii taa la helo dhib ma laha ruuxii waa laga warinayaa dee ummahaatlmuminiin sida caaisha iyo dee bal maalan amsaasheed ba iyagoo xijaab ka dambeeya waana la garanayay ayay dadku axaadiista ka maqlayeen markaa shardi maaha ruuxan aragtidiisu shardi maaha shardina maaha balse ruuxu waxa weeye waxa weeye taas aragtidiisu ee shardigu waxa weeyaanuun ama isagii in la garanayo ruuxani inuu fulaan yahay anu ruux kale ahayn in la garanayo inuu meeshii joogo hadday taa tahayba xataa haddii la fadhiyo qiraacada marka cala sheekh oo kale ay tahay imanka waxaa la arkaa dee nin kursi ku fadhiiso dadkii kale wax kala duwan socdo ninkii soo galaba ka ka lagu dulaqraya kainiyo waa garanayaaye haddii dadkiina ay iskuba dhex jiraan sii dheci jirtay qiraacana ay tahay dadkan xaabiriinta ah dee inay wada gartaan ninkan lagu dul aqriyaya wax dhegaysanaya kan inuu yahay taasi shardi maha walow dee barhkood ay dhacday waa sida aan filayaa cabdullaahi faraawi oo raggii saxiixa muslim sanadka nawowiya kuma sugnaa qarniyadii dhexe ee dee kaba horraysay isagoo kale ayaa malaa kitaab laga maqliyo sheekh baa isaguna waxaa la yidhi wuxuu soo xaadiri jiray isagoo dee dhar iska caadiya oo taasiya sito oo kale nin baa wada joogay iyo idankiisaa wada dhegaysanayo malaa odaygaa la aqriyaya abihii la aqriyayay inankuna dee dadkana waa nin rawnoo saamiciintiibu kaba mid ahaa maalin kastana waxa sheekhay ag fadhiyo nin bee xaragoodayo dhar fiican iyo xidhana wuxuu haystay ninka lagu dul aqriyaya ninkaa muxtashimkee dee dharkaa sitay inuu yahay maalintii dambaa ninkii absaamay aabihii ku yidhi oo sheekhiba ma joogay ku dul aqriyaysaa waakadina ninkan wayse adagii aad ugama naxay oo dee tuuri ma waxaad u haysatay ninka muxtashimka inuu sheekhaaga ahaa sheekhaagu waa ka fadhiya haddana halkii buu calaameeyey isaguyo waa isagoo istiri malaa taciin laakiin may shardiin intii buu calaameeyo intii bay noqotay inuu dib ugu soo wada celiyo si uu ogaado ninkan waa aqrinaya ninkan inuu yahay inaan ninka ahayn waa kale laakiin waxay lahay taasi shardi baa xataa tacayinkii muhimka hadda markay qiraadatayda inaga xaggeena umuurahaasi ma jiraan bal taas buu yihi haddaba taasi waa qowlka sababkee laakiin maxaa hadalkan keenay washarada shucbatu waa shucbatu bn lxajaaj imaamkii la odhanaya wuxuu shardiyay ru'yatahu ninkaa wax ku aqriyaya inaad arkayso taas buu shardiyey wuxuu ihi dee maxaad kaba garanaysaa inuu shaydaan yahay suuradiisii leh oo codkiisii isu soo okeysiiyo xadaana oo akhbaradaa leh maxaad kaba garan laakiin dee haddaan taan idhaahno oo la yidhaho waxbuu dee taduu kari karaa qudro cala tashakkulna waan leeyahay baan idhaahdo dee kii ka hor joogaa waa la odhan karaa de maxaad kaba garanaysaa inuu isagii yahay iyo inuu mid kale yahay waa arrinkuu soo noqonayaaye waa ixtimaal fog oo sidaasaba xataa markuu ibnu kasiir halka soo naqlinayay kaba cabiriyo madhab gariib oo cajiib ah haddii kale waxa lagu kalsoonaadaa xataa kii ka hor joogaa laguma kalsoonaanahayne bal markaa taasi ma jirto lana ina bilaadan waa xadiisu umina cibaaro ciraadeo macnaa waxay u daliila taasoo annaga xujada iyadaa marka leena way bannaantay yo xadiiskii ayna bilaadan yucdinu bileyl ibnu abi maktuub codkiisa ictimaadsadaa layidhi iyo dee labadooda waa cod baa la ictimaadsanaya markaa ibnu abi maktuub maqashaan waa codun codkiisii baa la garanayay ka joogsada markaa wixii aa cunayseenbo soomka waa idiin bilaabmay deetu kama cabiro xadiiska ayna bilaadan iyo xadiis ummina waa caaishu sheegaya xadiiskeedii ode min waraai xijaab buu dhici jiray taasaa u daliila oo markaa masalada waa hadalkaasi laakiin waa qowl qariibe kaa hore qabso kii ugu dambeeyey bal markaas xadiisku faracii bal ugu dambeeyey furuucdii ku xidhnayd labadii samaac iyo qiraacadii idaa qaala almusmicu waa sheekhi kii wax maqashiinaya hadduu yidhaaho bacda samaaci samaacii dabadii laa tarwi cani waa waxyaaba dee dhacaya higa orinu aw rajactu can ikhbaarika ama wixii aan kuu sheegay oo dhan waan ka laabay waxaan ku aqriyayba waa kaa leefayleeyimala aw rajactu can ikhbaarika iyo wanaxwu dalika hadalkaa wixii labamida ayuu yidhi waxtaa lamida ama kuuma fasixin inaad iga warisiya umuura hayra musnida arrinkuna wax sabab le maaha waa min ciyaadisan siday barhkood kaba cabireen hayra musnidin mid u tiirinaya xaal aanu ahanin daalika madcintan uu leeyahay iga wariniyo waan ka laabayo ilaa khaba'in khaba isaga riwaayada dhacay aw shakin shaki uu kaba shakiyey ama samaaciisii ama waxyaalo iyo wanaxwigii wixii laba mid ahoo waaba sidee maalan adigu waa khalal qiraacadii ama nuskhadii ku sugan meeshii waxbaa jira khalal baa dhacay ama qiraacadii ha dhaco ama nushadan lagama aqriyay haba dhaco umuurahaasna arrinku aanu ahayn oonu jaanibka uga tiirin lam tamtamic ma reebto riwaayatu inuu wariya waxa weeyaan maalan majliskan oo kalea la fadhiyaa sheekhi wixii waa laga maqlay shaksi dadkii joogay kaba mida ayuu yidhi haiga warina ama kumaa fasixin ad iga wariso way dhici kartaa un dee arrin daraaddeed barhkood waxaabay ugu xambaareen culimataasi ay kaba dhacday malaa ruuxan iyagoo wax ay qoonsadaan kaba arkay edmin daraaddeed si dadkii marka taa ay maqlaan oo kale looga joogsado riwaayadiisii oo kale iyo noo edmin calaa kulli xaalin waxyaalo kalena way dhacayeen ruuxii buu taa kuba yidhi de amtilada way hayaano ninkan dabaqaatu culamaa ifriqiya leh oo dee cabdullah ibn maxamed ilmaliki iyo dabaqaadkaas leh wadamadii islaamkana oo xafilaya malaa magaalode kuwa hore oo dhan iyo mandiqa aan taariikhdeeda iyo culimadeeda la aqoon ma jirto dabaqaad bay leeya waxaan teena ahayn oo deeteenu wax alla wax laga ogyahay culimadeedii iyo dadkii soo maray lamama jirte ayaa wuxuu soo naqliyaa oo kale ifriqiyana bal lilfaa'ida markii kutubta hore waa ifriqiya iyo kaba cabiraan ama fulaan alifriqi iyo mandiqo mucayana ifriqiya u yaqaaneen waa mandiqadan tunis marka la idhaa wadankan tunis bay ifriqiya la odhanayay waqtigaas eeg waa isticmaalkooda waxa dhici kartana inay dee isticmaal horo qadiima ahayde laakiin markan culamaa ifriqiya waa qayrawaan iyo hareeraheeda uun ama qayrawaan ifriqiyana marka leeyayba dee san waa raggan ay idhahaan alifriqiya maqaadi ifriqiya iyo waa tunis bay ahayde maaha ifriqiya oo dhan may ahayd maqribka ka sisheeye ee fogna may ahaynba may ahayn intaas ifriqiya kollay kaba cabiri jireen ama fatxu afriqiya markay kaba hadlayaan haddaba taasu sooba naqliya dee nin saas oo kale oo idhi ninkii waxba igaba warin oo kale ibnu cabdiyu kaba soo naqliya taasi ay kaba dhacday bal umuuraha arrinkaasoo kale haddii ay sabab la garta tahay uu leeya war meel waxbaan ka shakiyey khalal baa jira xaafin xajar baa dambul kalaam kaarawi markii sakhaawi iyo amtaashe ay kaba maqleen ayuu qayb u xadiday uu qaybtaa waan ka shakisna iga warin oo kale markay arrintaasi jirto sax weeye waa la raacaya laakiin hadday arrintu tahay ruuxan u leeya may sadee markooda odhan jiray dadka qaarkood saari jiray oo hadduu kolka odhan jiray ebelintu fadhiyo casharkiiba ma aqriyayo oo kale noocu hadduu taa yahay dhib ma laha wixii aad maqashay ma soo noqonayo wixii uu maqlay markaa ma soo noqonayo uu ka warin karaa weeye waa intaa walaw khasa hadduu khaas yeelo bisamaaci qowman qowm buu ku khaas yeelo inkoodanun buu doonayaa inay maqlaan waanay amsila xataa qarnigii saddexaad baan arkaynaa waxyaalo sidaas oo dhacay rag qaarkood majaalista looga saari jiray barhkood dee loo diidi jiray sida masalaha burqaani kuma soo maro hadday doon daaqadaaya ay fadhiisan jireenoo sheekhu umaba ogola dee taas inay majrigisoo fadhiistaan haddaba hadduu samaaciisii qowm ku khaas yeelo fa samica hayru mid kaloo sidaa ka waa aan lahayn daaqada ay fadhiisanaya ama meelahaas oo barkoodna si ay dadkaa ugu diidaan bay wax garaaci jireen si aday kuwaas u maqlin waa adigu arrimo adigu ay maqlaan biqayri cilmi cilmi la-aantiisa isagoon ogeyn iyadana way maqleen khalal kale ma jiro jaasa lahum riwaayatu canhu inay wax ka wariyaan way u bannaantay waaan waracii burqaani soo sheegnay inuu halkaasoo kale samica munkacan markaa dee waxa weeyaan ama xadasa fulaan oo kale ama dee samictu buu kala cabiri jiray xadasana mama odhan jira wuu maqlay laakiin dee ilama jeedin buu leeyahy aniga